إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad dowro loogu soo xirayay bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada saako ee walaayada jubbooyinka madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxa uu ka qaybgalayaa shirar ka dhacaya jabuuti iyo maraykanka xilli dowladiisu ay wajahayso culaysyo badan faahfaahin dheeraada ayaa waxaa laga helayaa qarax lagu la-ayay maleeshiyada maraykanku uu ku shaqaysto ee bankaraf oo ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaalo waxay ku qaadeen ciidamada shisheeye ee heysta deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose iyo kuwa ungadheeska ee jooga lamber lixdan oo shabeellaha hoose ka tirsan weerarka miina oo lala eegtay ciidamada kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee dhulka soomaaliyeed ee kenya ay haysato ku dhowaad boqol qoys ayaa ka faa'iidaystay xoolo sika ah oo waliya islaamiga shabeellaha dhexe ay ka qaybisay degmada gamboole intaa uu qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan uu diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
mas-uul ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka qayb galay munaasabad dowro loogu soo xirayay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada saako ee walaayada jubbooyinka maxamed muude axmed abu muslim ayaa warkan inoo haya dowradani diiniga ah ayaa loo soo gebagabeeyey dadka deegaanka goolame oo hoostaga degmada saako wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dadka dowrada loo soo gebagabeeyey ayay tiradoodu ahayd siddeetan qof oo isugu jira rag iyo dumar dowradani diiniga ah waxaa soo qabanqaabiyey maamulka degmada saako iyo maktabka dacwada intii ay soconaysay dowradda waxay ku qaateen duruus muhiim ah xiritaanka dowladani ayaa waxaa lagu casuumay culimaadiin waxgarad iyo ogaasyo kala duwan macallimiinta madaarista qur-aanka iyo waxgaradka deegaanka goolame sheekh fu-aad maxamed kalaf ayaana ugu horeyn kelimad ka jeediyey munaasabadda kaaninkeenna inaan qaadanno diintaan aan barannay sida culimmada sha in lagu camal falo oon alla caabudno allahna waxaan weydiisanaynaa magaaladan aan joogna goola ma ah meel barwaaqoah oo diinka ilaahay looga gargaara allah ka dhigo meel barwaaqo ah oo roobka iyo barwaaqada ilaahay ka dhigo bilaada muslimiintan ilahay sidaa ka dhigo ilaahay waxaan weydiisanaynaa roob waana siiyey haddana ilaahay inuu noo soo saa'idiyo nicmadiisa iyo naxariisiisa inuuna siiyo isaga dartii baa noola colaadsaday allah subxaana wa tacaala baryadeena inuu ilaahay aqbalo waxaana ilaahay ka rajaynaynaa imaatanka aan nimid iyo ducadan muslimiinta aan u ducaynay inuu ilaahay roob lagu barwaaqoba uu siiyo inuu ilaahay naga aqbalan rajaynayna roobka allah noo soo zaa'idiyo barwaaqada allah noo soo zaa'idiyo allah subxaana wa tacaala gaalo meel kastay joogta allah jabiyo kansar iyo musiibo iyo balaayo allah ku rido isaga iyo waxa raaciba allah dulleeyo islaamka inta la dagaalamaysa allah dulleeyo islaamka inta u gargaaraysa oo xaqa la safatay ilaahay garba siiyo waxaa kaloo munaasabada ka hadlay ugaaska beesha gaaljecel ugaas isxaaq xaylow axmed jasaaka allahu khayr aljaza waxaa kaloo u mahadcelinaa culummadii dowladda maalintii soo bilaabatay ilaa maanta way gebagabo tahay na garab socotay hawsha nala waday aan u mahad celinayna sidoo kale waxaan u mahad celinaa reer goolam allah adiin barakay khayr allah adiin siiya sida wanaagsan waxbarashada usoo dhaweyseen oo diinta islaamka usoo dhaweyseen barashadeeda yaan idinku mahad celinaa idinkana dhammaantiin xiritaanka dowradda kadib waa kuwan dadkii ka faa'iidaystay dowradda oo ka warbixinaya duruusta ay ku qaateen dowradda bismillaah anoo magacayda yahay isaaq deerow ibraahim deegankeena uu yahay de- tuulada goolaame waxaa noo soo gebagabooday dowlad shan iyo toban maalmood socotay waxaan ku qaadanaya asaasiyatuddiin sharradan ka baran waxaa ka mid ahay arkaanul islaam iyo waliimaan iyo ar- iyo ruknul ixsaan shuruudu laa ilaaha illallah iyo micnaheeda intaas ayaan ku qaadanay bismillaah anigoo ku bilaabaya magacayga cabdi isaaq kuule deegaankayga uu yahay goolaame waxaa dooro noolal gabagabe dooro noolal gabagabeey shan iyo toban maalmood oo ku saabsanayd asaasiyaatudiin waxaana ka faa'iidnay shuruudu laa ilaaha illallah oo ah bismillaah magacayga anoo ku bilaabayo maxamed cali galaas deegaankayga uu yahay goolaama ee waxaa noo socday dooro shan iyo toban maalin waa noola soo xiray waxaan ku baranay waxay tahay asaasiyatudiin asaasiyatudiin oo ka kooban awalan arkaanulislaam arkaanuliimaan arkaanuliixsaan maktabka dacwada degmada saako ayaa toddobaadkani gudihiisa dowro u soo gebagabeeyey daroowalada kaxeeya gaadiidka ee degmada saako iyo deegaano kale ee hoos imaada degmada madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ka qaybgalaya shirar ka dhacaya jabuuti iyo maraykanka xili dowladiisu ay wajahayso culaysyo badan maxamed ciise ayaa warkan inoo haya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa ka qaybgalayay shir ka dhacaya dalka maraykanka oo u dhexeeya madaxda afrika iyo maraykanka kaasoo xooga lagu saarayo dhaqaalaha maadaama xukuumadda washington ay afrika u aragto kid ay ka faa'iidaysan karto inta uusan aadin maraykanka waxa uu kasii qaybgeli doonaa gebagabada shir ay waday hay-adda heritage oo ah hay-ad sirdoon balse wadata magaca cilmi baarista islamarkaana uu leeyahay maraykanka hay-addan ayaa daraasiisay sida loo qabsan karo soomaaliya daldaloolada iyo meelaha ay ka liitaan shacabka soomaalida qabaa'ilka u nugul ajnebiga iyo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan sheekh ayaa khudbad ka jeedin doona xiritaanka shirka hay-addaasi waxaana suuragal ah inuu la kulmo madaxweynaha dalka jabuuti oo ay horey u kulmeen wax yar kadib doorashadiisii safarkiisa jabuuti kadib ayuu aadi doonaa dalka maraykanka sida uu uga qayb galo shirka afrika iyo maraykanka waxa uuna la shirtegi doonaa cabasho uu ka qabo xaaladda adag oo ay dowladdiisu marayso iyo sida uu u dhaqaaqila yahay dagaalkii iyo buunkiisa wax ka yeerinayay waxaa soo baxayay warar sheegaya in soomaalida ku nool maraykanka ay ku goodiyeen inay ku banaanbaxayaan xasan sheekh gaar ahaan dadka kasoo jeeda gobolada waqooyi maadaama uu kal hore si qalafsan u weeraray goboladaas laakiin wuxuu saacada ka hor sheegay inuu aad u danaynayo in la soo celiyo wadahadalada dowladdiisa iyo somalilan siyaasiyiinta qaar ayaa sheegaya in xasan sheekh uu safarkan uu arko mid ku soo aaday wakhti dhankiisa munaasab ah waxa uu ugu dhoomanayaa ama uu doonayaa inuu ku caajisgeliyo mooshinka ammaanka ku saabsan ee ay wadaan xildhibaanada inta uu maqan yahay waxa uu madaxtooyada fariisiiyey aadan madoobe taasoo keenaysa marka dastuurka dowladda la eego in uusan aadan guddoomin karin baarlamaanka islamarkaana uusan mooshin qaban karin sidoo kale sacdiye oo uu mooshin ka yaalo ayaa shir guddoomin karin baarlamaanka wuxuuna guddoomiye ku-xigeenka labaad ka dalbaday in uusan qaban mooshin laakiin arrintaasi waa laga diiday inkastoo ay suuragal tahay in uu si hoose u xaliyey laakiin xildhibaanada ayaa sheegaya in ay ka go'an tahay la xisaabtanka dowladda faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helayaa qarax lagu laayay maleeshiyada maraykanka uu ku shaqaysto ee bangaraf kaa oo ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe xashim cabdinaasir ayaa warka iyo warar kale inoo haya
khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa gaaray ciidamada bangaraafta ee uu maraykan ku tababartay kuwaas oo shalay qarax ku haleelay duleedka masjid cali gaduud ee gobolka shabeellada dhexe qaraxan oo ay fuliyeen rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay shan askari oo ka tirsanaa ciidamadii bangaraafta halka ay ku dhaawacmeen shan kale qaar ka mid a askarta bangaraafta ee ku dhimatay qaraxa ayaa waxaa la helay magacyadooda waxaana ka mid ah sarkaal lagu magacaabi jiray kabtan mursal ciise sidoo kale waxaa ka mid ah sarkaal kale oo magaciisa lagu soo gaabiyey naasir kaas oo ahaa miinabaare ka tirsanaa ciidamada bangaraafta qaraxa ayuu isaguna ku go'ay sidoo kale waxaa goobtay gaari nooca cabdibilaha loo yaqaano oo ay wateen ciidamadan ciidamada bangaraafta ee uu maraykanku sida gaarka ugu shaqaysto iyo ciidamada kale ee dowladda federaalka oo ay galbinayaan diyaaradaha maraykanka ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday maalmihii lasoo dhaafay gobolka shabeellada dhexe dhanka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugnaayeen deegaanka lamber lixdan ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaalla ku qaadeen fariisimayaal ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen deegaanada sabiid iyo moordiile oo wada hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dhanka jubbooyinkana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamada kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose dhanka dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay waxay kabiin u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya ciidamadan kabiinka ku dhacay ee ka tirsan ciidamada kenya ayaa ka baxay deegaanka weelmareer waxayna ku sii jeedeen magaalada yuumbis mid ka mid a qoryaha garbaha laga tuuro ee loo yaqaano r b g-ga ayaa haleelay gaadiidkii kolonyada kenyaatiga waxaana ay wararku sheegayaan inay soo gaareen waxyeelooyin kala duwan walow aan helin faahfaahin rasmiya oo ku saabsan khasaaraha gaaray kenyaatiga inta uu la eg yahay ku dhowaad boqol qoys ayaa waxay ka faa'iidaysteen sekada xoolaha ee wilaayada shabeellaha dhexe ay ka qaybisay degmada gamboole maxamed amiin ayaa warkan inoo haya mashruucan saka qaybinta ah oo uu sameeyey maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ah shabeellada dhexe ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas badan oo ku nool degmada gamboole iyo nawaaxigeeda gamboole oo u dhow magaalada jowhar ayaa waxaa isugu yimid sagaashan iyo lix qoys kuwaasi oo loo qaybiyey ku dhowaad kun neef oo isugu jira geel lo iyo ari waana kuwan qaarkood oo ka warramaya sakada la siiyey abo degmada gamboole jowa maanta xoolihii sakawaadka lagu qaybinay aniga halaa ay u soo aaday ilaaha ku mahadsan walaayadu waa mahadsan tahay kor allah ka dhiga dad muslimiinna oo masaakiina meesha iskugu yimid dadkaasna waa beriga maasha allah waa lagu liibaani marka walaayada kor allah ka dhiga aan leh waa garta farxadaada iyo dareenkaada kawar maanta aad iyo aad ay u fiican yihin adeer cali cumar aan la yihaa degmada gamboolaan joogaa maanta waxaan leeshiya hal geel ah ilaaha mahadda iskale walaayadan khayr allah siiyo cadowgana allah ka jibiyo wixina dhibaayo oo anugu maanta islaamka dhibaayana cagta hoose allah geliya walaayadana tii kor noqoto weligeedba erig bir oon goy karin oo noqoto allah ka dhigaan leeyahay maxamuud cabdi shiwi maanta waa alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan gaar ahaan walaayada islaamka ayaa ku mahadsan gaar ahaan waxaa ku mahadsan degmada gamboolo walaayada degmada gamboolo aniga shan neef hore ee usoo aadi dhowaan ayay ahayd markii deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe xoolo saka ah lagu qaybiyey qoysas boqolaal gaaraya dowladda federaalk ayaa dhowr jeer warbaahinta ka dhaleecaysay mashruucan oo ka mid ah shanta tiir ee islaamka warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta